ummadda islaamka oo dhan ahlusunna waljamaaca ah marka shaksi wuxuu leeyahay ma ahan waa wax aan maaragtay magac dan qaasa laga leeyahay oo dan gaara lagu gaarayo oo haddana dan shaksiyeed lagu fushanayo waayo mana aqbali doono insha allaahu mar walbana waa u taagannahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummaddan aan ka badbaadino xafiiska dowladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadana waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dowladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa uu maaragtay uu jeebkiisa ka go-an waaye marka si sharcigana waa ula xisaabtami doonaa waa jirtaa xaafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiinse waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inayn cid kastoo oo hawshaas sameydo waxaa nagala shaqaynaya shacabka macluumaad badanna waan ka haynaa iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano